doodiyo alleylehe kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo alleylehe dhabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
kulan waacan dhegeystayaal waxaan ahay maxamed qadar cabdi waa barnaamijkii kaswadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo indheergaradka bulshada si aan iskula qaada dhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda fursadaha dahsoon iyo dabagalkooda toddobaadkan waxaanu diradda ku saaraynaa sidee bulshada uga qayb noqon kartaa xakamaynta rabshadaha rayidka sida ciyaal weerada waxaan ka yeelan doonnaa falanqayn ay marti inuugu yihiin maxamed muuse macalin cali sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan ibraahim farsamadu waa ibraahim cali soo saarista iyo tabintuna waa anigoo maxamed qadar cabdi ah soo dhowaada saaxiibayaal xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne hagaag inta badan xaafadaha degmooyinka muqdisho waxaa ka jira kooxo isbiirsaday oo loo yaqaano ciyaal weero oo saameyn aan wanaagsaneyn ku yeeshay nolosha bulshada dhacaya dilalka ay geystaanna uu noqday mid welwel xoogan ay ka muujiyaan bulshada ku nool goobaha ay ka jiraan haddaba sidee kusoo ifbaxeen ciyaal weerada heerkee ayuu gaarsiisan yahay dhibka ay ku hayaan bulshada sideese bulshadu kaga hortagi kartaa ficilada aan wanaagsaneyn ee ay geystaan ciyaal weerada weydiimaha iyo kuwo kale oo badan ayaan ku falanqayn doonaa oo sidaan horeybaa idinkugu sheegay ay nagala qaybgelayaan maxamed muuse macalin cali sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan ibraahim marka hore waxaan jeclahay inaan soo dhoweeyo ka qaybgalayaasha oo khadka teleefoonka barnaamijka uga qaybgelaya maxamed muuse ayaan ku bilaabayaa maxamed sidee kusoo ifbaxeen ciyaal weerada ciyaalweero ifbaxeedii horta waxa lagu cusub waaye waxay ila tahay sanadkan toban tobaniga toban tobantoban dhammaadkiisii meelahaas ayaan umalaynaa boqolkoodii ugu horreeyey inuu ahaa tan hadda taagan horey way u jiri jireenoo taariikhahaan gobolka banaadir uguma horreysa ciyaalweero maanta laakiin hadda tan taagan waxaan umalaynaa tobani tobaniwankii dhammaadkiisii inuu ahaa waxyaabaha isbaxa keenana keliya waxay eeday sida ay aniga ila tahay xoogaa dabacsanaanta maamulkii iyo siyaasadii xoogaa iskahorimaadkii doorashooyinkii iyo waxyaabahaas ayaa bilaabideeda sabab u ahayd mana aha nin wax ciyaalku ayagu iska hindiseen aragti ahaanani waxay ila tahay wax barnaamij oo meel kale ka laga aas-aasay ama laga diyaariyo gadaal laga wado sida dunida kale ka dhacdaba marka ciyaalkan waxay u muuqataa in yani ay yihiin dad ama koox dana gaara leh inay gadaal ka taagan yihiin sababtoo aba wax yani markaad aragtid ciyaalka waxay u muuqdaan ilmo yaryar ama dadkii xaafadda marka fikrad gadaalo oo ayaga ka awood badan oo waxa ay ciyaalku samaynayaan wax ka weyn yani doonayo inay aas aaseen ama ay gadaal ka taagan yihiin ayay u muuqataa sida aniga aragtaan ay la tahay marka waxaan dhigi karnaa waa as bilowgooda waa sababta ugu weyn uu kaleeya yani dad danagaara leh inay ay ay barnaamijkan dadaal ka wadaan ama ay bilaabeen cabdiraxmaan sidee kula taha adiga ahaan sideese kusoo bilowdeen okay waxaa qadar waa mahadsan tahay waa adiga iyo bahda himilo iyo tiimka kale maxaan ku dhahaa asxaabta barnaamijka nagala qaybgelaayo ugu horreyn aniga yani waxaan rabaa inaan ka fiiriyo dhanka iyo xagga sharciyadda erega ciyaal weero ugu horreyn aniga isticmaalkiisa aananba aaminsananba maxaa yeelay waxaad arkaysaa dadkan ciyaal weera lagu tilmaamayo inayna ciyaal aynan ahayn hadda ciyaalku waxay leeyihiin xuduud iyo maxaan ku dhahaa mustalax lagu jaangooyo oo loo yaqaano dadka ciyaalka loo yaqaano cid walba way garan kartaa marka hadda weerada dadaan ciyaal aan ahayn inay ka qayb qaadanayaan oo dad waaweyn ay ku jiraanaan aragnaa sida baraha bulshada yani muuqaalada lasoo dhigayoo kale tiim badanoo waxaa jira aan ciyaal aan ahayn sidaas darteedna maxaan ku dhahaa weerada ka qayb qaata marka aniga waxay ila tahayba waa uun mustalax kale iyo terminology kale oo lagu fahmi karo ha loo raadiyo haddii aan sideeda ku wadno marka oo eragaan hadda ciyaal weerahaas iyo ujeeddada ay soomaalidu ay ka leeyihiin iyo waxay u arkeen kulley waa dadkan rabshadaha wada oo maxaan ku dhahaa amniga ka hor imaanaya hay-adihii ammaankuna yani ay aada ula tacaalayaan gacantoodana ilaa ay hadda soo geli la marba marka ka dambeysa yani inay sii xoogeysaan ay u eg tahay waxaan rabaa aniga yani xagga sharciyadda iyo shuruucda inaan ka fiiriyo eelweeradu yani waa maxay waxyaaba ay caqabada ku yihiin maxaa xeer ho jebiyeen maxaa u fududeeyey yani xeerkaas ay jebiyeen inay jebiyaan maxaase lagu xallin karaa aniga su-aalahaasoo dhan ba waxaan rabaa yani inaan tiimka uga jawaabo ama baaskaas midho aan uga jawaabo waa sidai aniga ay ila noqoto marka eelweeradu waa tiim abaabulan oo maxaan ku yidhaahdaa isu abaabulay ka hortaga yani amniga caasimadda dalka hadda waxaan ka warqabnaa ilaa iyo xad yani inta ay ka asaasan yihiin oo ay ka samaysan yihiin oo tiimkaas laga sameeyey inay caasimadda dalka ay tahay uun oo kaliya ciyaalweeradu marka sida saaxiibkii maxamed muxiidiin hore uu u sheegay fursad waxay heleen yani wakti dhow ay ku asaasmaan oo aheeday yani caasimadda inta badan in hay-adaha ammaanku ay gacanta ku hayeen wakti yaroo yani laga faa'iidaystana uu jiryo oo degmooyinka qaar yani amnigu uu gacanta ka baxay sidaasna ay ku soo galeen oo fursad intay u arkeen ay beermeen marka xeerar waxaa jira ay jebiyeen xeerarkaas marka yani waxay ku xiran tahay in lagu soo noqdo oo yani lagu dhaqangeliyo in caqabadaha yani hor imaanaya la joojiyo oo go-aan wada jira yani bulshada soomaaliyeed ay ka wada qaataan sida ciyaalweerihii marka lasoo qabto in ciddaba joogto oo yani si fudud usii daysa aanan la arkin xeerarka ay jebiyeen marka waxaa jira dastuurka soomaaliya cutubkiisa labaad madaxa koowaad ee maxaan ku dhahaa mabaadida guud ee xuquuqda insaanka xuquuqda aadanaha wuxuu leeyahay qodobka tobnaad karaamo insaanka ayaa jirto qodobka koobiyo tobanaad ayaa wuxuu leeyahay haddana sinaan bulsho ayaa jirta waxaa maqan marka oo xeer ahaan loo jebiyey karaamadii aadanaha maxaa yeele waxaa arkaysaa qofkan ama shaksiga ka tirsan ciyaalweeraha qof jirkiisa qayb ka mida la gooyey ama naftiisa la dhaafsiiyey oo la dilay aad arkaysaa oo ciyaalweera arrintaas ka dambeeya la leeyahay macnaheedu waa karaamada insaankaa lagu xadgudbo waa qodobka tobnaad oo kaalaya karaamada insaanka insaankii marka karaamadiisi way ku baaba'day deegaanada ay ka jirto waxaan ku yidhahdaa ciyaalweeraha faqrada koowaad iyo labaad iyo saddexaadba sida ay tilmaamayaan maadaama karaamada insaanka yani lagula tacadiyay halkaasoo laga xadgudbo marka waxay tahay in lagu soo noqdo xeerarkii dalka u degsanaa oo la yidhaahdo shaksigan hay-adaha ammaanku marba marka ay kusoo qabtaan falkaas isagoo yani falgaranta delicta oo ku jira waxaan ku yidhaahdaa falkii dembiga ahaa haddii lasoo qabto inaanan si fudud loo sii dayino sharciga la marsiiyo macnaheedu waxay tahay marka haddii marba qofka haddii dembi lagu soo qabto in sharci la marsiyahayo ay ogaadaan soomaalidu waxay ila tahay ilaa iyo xad dunuubta iyo yani broblemka dembiya imaanaya in sina looga hakanayo sidoo kale sinaanta aadanaha ma jirto maxaa yeele dadka qaar amni la-aan iyo brobalemkaas ciyaal weerada ayay deegaanada qaar kula dhiban yihiin deegaanada qaarna caasimadda waxaa ka jira amniga ka jira waxaa jiro sidoo kale qofkii dembiga ciyaal weerada marka lagu soo qabtay iyadoonan loo maxkamadayn ayaa si fudud loo sii daayaa macnaheedu waxay tahay marka sinaan bulsho ma jirto wa marka waa qodobo dastuuriyahoo jaban waxay u baahan taha marka in lagu soo noqdo qodobadaas dastuurigaa in maxaan ku dhahaa bahdi sharciga hadba yani sida xeerka uu qabo iyo wax u fuliyaan in lagu soo noqdo ay tahay sidoo kale madaxa labaad ee yani isla cutubka labaad ee dastuurka oo asaguna xuquuqda ka hadlayo aadanaha qodobkiisa saddexiyo tobnaad wuxuu tilmaamayaa xaqa nolosha qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu noolaado saas darteed marka maadaama noloshiisii wax anti ku ah ay imaadeen tusaale mabdii guudoo maxaan ku dhahaa oo tiimanka qaar dowladda kasoo horjeeda lagula dagaalamayana aynan ahayn dadkaanu oo la leeyahay waa dad yani asaaskoodu wakti dhow ahaa fursad ay heleen ku asaasmay maxaan ku yidhaahdaa ay tahay u baahan tahay lafteedu in xeer loo fiiriyo waxay tahay maadaama in qodobka saddexe tobnaade ee dastuurka uu jaban yahay la aado xaggaas iyo sharciga cid walbe maxaan ku yidhaahdaa xadgudub u geysata nolosha aadanahana yani sharciga lala tiigsado sharciga ka sokana aanan qofka uunan fasax uuna ku helin ama fursad kale uu lagu sii daayo yani uu dhibaato uu kusii geysto maadaama ay fududaanayso marka qofka si fudud inuu ku baxo macnaheedu waxay tahay oo sharcigu uuna fasaxin haddana qof caadi intuu iska imaado yidhaahdo qofkan ama anaa damiinka ah ama anigaa daastay macnaheedu waxay tahay in waxba uunan u arkin khaladka u galay inuu khalad galana uunan aaminsanayn sidoo kale qodobka shan iyo tobnaad ee isla cutubka labaad m- waxa waye madaxiisa labaad wuxuu tilmaamayaa xorriyadda aadanaha iyo nabadgelyada qofka insaanka xor maaha habeenkii waqtiyada qaar maba lasoo bixi karaba deegaanada ay ka jiraan maxaan ku dhahaa dhibaatooyinkaas insaanka xor ma aha gurigiisii ay ku xiran yihiin yacni serviskii oo arrimaha bulshada ay u baahnaayeen ma doonan karaan habeenkii bal waxaaba dhacdaba in maalmaha qaar ay soo baxaan ee ayagoo caadiya oo socda magaalada gudaheeda ciyaal weeraan ah ay leeyihiin gurihiyaa loogu soo dhacaa marka deegaanadaas waxaa ka jira xorriyad la'aan iyo amni la'aan qofkii shaksiyan ma u nabadgelayo xurna uma ahanoo saacadahu doono ma dhaqaaqi karo yani ma doono kariyo waxyaabihii serviska ahaa ee noloshiisa caadigaa ku saabsanaa waa tahay sida uu tilmaamayo qolka shan iyo tobnaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaadba marka waxaan qabaa yacni qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu noolaado saas darteed maadaama ay- yacni ay nolosha meesha aadanaha ay ka baxsan tahay arrintaasi waa arrin u baahan in bahda cadaaladda inta yacni la geeyo cid walbo ciyaal weerar lagu soo qabto yacni halkaas go-aankiisa yacni bahda cadaaladdu ay soo gaaraan Eh, cali sheekh eh, dabcan ciyaal weeradu caqabad intee leeg ayay ku yeesheen nolosha bulshada gaar ahaan adiga halkaad ku nooshahay بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا ضمان خيارتا وجرتا برنامجك قال قبليسا يا أديا برنامجك أديا محمد قدر ديان سي غدا قالو برنامجك يا ويردا والله دبات آتي آد وبدن أي بوشة كوقتا محايا لي أنا يا ويرا ما بدي كرا وحال دي كرا جانج سواء يا ويرا وحالو يقان جرنا أنا ونقان جرنا يا ليرو استوريو لكن kuwaani waa ka gedisan yihiin waa niman baangada wato midiyo wato marka aniga ahaantooda waxay la tahay dhowr sababoo isbiirsaday ayay ku bilaawdeen ciyaalweerada waxaana ka mid ah dhallinyaradii oo wax ay qabtaan waayeen kow oo shaqo la-aan ah iyo waddanka oo daraagis aad iyo aad u fara badan soo galo ha noqoto dhanka badda ha noqoto dhanka dhulka marka aniga waxay la tahay ciyaalweeradu barnaamijkaasi inuu ku jiro iyo gacmo kaleeto inay ku jiraan meesha dad dana gaara leh in ay gadaal ka riixayaan maamulka waa dadaaleen inta karaankooda ahna way ka qayb qaateen laakiin sida aan u jeedno amba aan dareemayo waa ay ka xa- waa ay ka tanwan yihiin waxay uga tanwan yihiin niman aad u fara badan oo guruub guruub iskugu xiran weeye horta nimankaanu mideeda kaleeto haddii lasoo qabtana oo dhowr mar waxaa aragnay iyadoo iyala inta lasoo qabtay saldhigyada la geeyey aana ku xirnan maalin oo la sii daayo marka siduu walaalkay sheegay waayo horaa laga soo deynaa waa sharci daro sharci waa in lala tiigsadaa qofka lagu soo qabto faldambiyeed deegaanka aan ku noolahay marka aan ka hadlo dhibaatada galweerada ay ku qabto waa dhibaato aad iyo aad u baahsan waxaana ka mid ah inaana suuqa la aadi karin habeenkii inaana wax la doonan karin ceshihii meesha lagu gaaro masaajidka haddii lagu soo dukado guryahaas kala galnaa laba saabiha ka dambeeya xaafadda waxaa wareegaya waa eeyo iyo alweero keliya qof soo bixi karta ma jirto umushiyaa meel qofkii foolanaysa maamadii foolanaysa aan la wadi karin qofkii dan lahaayaa meel aadi karin Eh, markaan waxaan rabaa inaan siiyo eh, maxamed muuse eh, ustaad maxamedow en, heerkee ayuu gaarsiisan yahay is leedahay dhibka ay ku hayaan bulshada maxamed qadarow ee, dhibka oo gaarsiisan yahay heerka ay ku hayaan bulshada wax la koobi kara ma ahanin waxyaabaha ugu yaab kale waxay kamid tahay in degmooyinka gobolka banaadir siiba kuwa cirifka in aan la tegi karin xaafadaha qaar marka aad u baahatid een, laga bilaabo saacadihii habeenka toddobada fiidnimo wixii ka dambeeyo waa arrin marka dhibaatadeeda leh waa degmooyin aad u baaxad weyn bulsho badan oo gobolka banaadir ka tirsan ayaa degan dhibka weyn marka ma jiro een, degmooyinkii ugu weynaa gobolka banaadir in aan la tegi karin toddobada fiidnimo wixii ka dambeeyo maalmaha qaar xataa markaad tiraahid een, dadka een, dhalinyarada bajaajleyda iyo markaad tiraahid meel heblaayaan rabaa inaad geysid waxay ku leeyihin meeshaas ma tegi karo habeenna iskabadaa gibi ahaan marka noloshi haddiiba ay xabsi lamid noqotay oo yacni dadka ayna xor u ahayn inay danahooda qabsadaan toddobada fiidnimo wixii ka dambeeyo dadkii u imaalaha ayna u imaa karin ayaga ayna guryahooda ka bixi karin ani waxay la tahay dhibka weyn inuusan jirin haddiiba xorriyadoodii ay waayeen ay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen ay ku dukaamaysan lahaayeen oo eheladooda kusoo booqa lahaayeen marka dhibka ugu weyn waxa u noqday in yacni dadkaas ay waayaan xorriyadoodii haddii ay isku dayaan inay baxaan ay nafsadoodiiba ku waayaan mararka qaar xataa ay dhacday in guryaha loogu galo oo ay dhacday dad badan oo guryahoodii loogu galay oo heer dhimasho naftooda ay ku waayeen ay gaareen marka dhibka ugu weyn oo maanta dhibka weyn inuu jira ma u malaynayo haddii noloshooda ay ku weynayaan dadkii deegaanadaas deganaa waxaan rabaa markan inaan siiyo cali sheikh cali waxaad nooga warantaa ma la dhihi karaa waxaa gaabis uu ka jiraa dhinaca waalidiinta oo ay seegeen xakameynta carruurtooda waa la dhihi karaa maxaa yeelay ciyaalweerada anaga kor nogama imaanin guri bay ka soo baxeen waalid baa dhalay ehel bay leeyihiin waa carruurtii degmada marka waalidkii ayaa ka gaabiyey cunuga meesha ugu jiro lama ogo lix saac haweenaba wiil socdo oo waalidkiisa ka warhaynin oo haddii la qabto xabsiga la geeyo ka daba cararayo wallaahi waa waxaan ku aragnay magaalada muqdisho wiilka hadda mar- maalin dhexdaas laama amniga soo sheegayeen waxay soo qabteen caruur degmaday deganaayeen maahe degmo kaleeto guri inta ka kiraysteen iyagoo daraagis isticmaalayo aan kusoo qabanay dhaheen waalidkii dhalay waxaa loogu sheekeeya iskuulaa meesha iska dhiganaa okay iskuulka xaafadda uu degan yahay wuu ka aadi karaa ardayga sida hore lamaa gaariyaa jiro mootooyinaa jiro la raaca mooto bajaajaa jirto iskuulku waa aadi karaa marka waalidku u ogolaaday wiilkiisa degmadii uu iskuulka ka aaday ama degmo kale inuu ka soo aado amba guri kale uu kiraysto iyadoo jirin baahiyo loo kiraysan karo guryo kaleeto marka waxaan leeyahay waxaan isleeyahay gaabis dhanka waalidkaa wuu jiraa waa in carruurta lala socdaa waqtiyada ay imaanayaan waqtiyada ay baxayaan waxa ay isticmaalayaan hadda inta badan carruurtan ciyaalweerada la leeyahay carruur ma waabe raggan gaangiska la leeyahay waa arag waaweyn koox kooxo ayay u degan yihiin guryo oo u kiristaan marka niman waaweyn oo guryo kiristay waalidkiisana ka warhaynin marka aniga waxay la tahay kolley inuu waalid ka gaabiyey maxaa yeelay unugii daraagis u isticmaalaa waalidkama ka warhayo waxay ahaato faldambiyadu soo galaa waalidkama ka warhayo waalidka wuxuu waayo ku baryaa markuu cunugiisa xabsiga la geeyo markaas wuxuu leeyahay waxaas kuma ogeen marka arrinkaasna waa arrin dhibaatadeeda leh marka aniga waxay la tahay inuu ka gaabiyaan waalidiinta qaarkood ma wada eedeynaya waalidiinta laakiin qaarka ciyaalka gaangiska dhaleen ayaa eedeynaya ayaa ka gaabiyaan aan leeyahay waa tahay waxaan siinayaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan ma is leedahay haddii uu waalid kasta uu carruurtiisa xakameeyo waxaa meesha ka baxaya dhibaatada laga soo wariyo ciyaalweerada aad iyo aad maadaama waxaan ku idhaahdaa ay jirto horta inta ugu badan waa ciyaal waaye shaqadan dadka qabta oo maxaan ku dhaha loo adeegsado inkastoo tiim waaweyn oo ay jiraan oo ayaguna geedfadhi u ah ama kala qayb qaato shaqadan oo maxaan ku dhahaa magac ciyaalweerada loo sameeyey waa waalidku haddii yani ay dadaal badan ay sameeyaan oo in badan oo carruurta ka mid a laga reebo dadka yacni iska maskaxdooda lagu ciyaaraya shaqadan yacni fasaadka loo dhiibayo haddii ay ka reebaan waan aaminsanahay in inta badan yacni ay yaraa doonto ilaa iyo xad fasaadkan ka jira magaalada ilaa iyo heerka ay gaarsiisan tahay tan ahna waa meeshii ugu dambeysay so walaalkay maxamed muuse uu sheegay maxaa yeelay yacni qofku bini aadamka hanti ahaan hanti u nabadgeli mayso xorriyada u nabadgeli mayso amniyan u nabadgeli maayo maxaan ku idhaahdaa xaq ahaan u nabadgelin maayo nolol ahaan u nabadgeli maayo dhan kastaba marka hadda waalidku waa waxaan aaminsanahayba waa boqolkiiba siddeetan dadka ka qayb qaadan kara ciyaal weerada dadka lagu tilmaamayo in la yareeyo maxaa yeelay carruurtoodii yaa loo isticmaalaa shaqadan amni darrada ah oo hay-adaha ammaanku yani ay ku dhib qabaan kulley sababaha keena marka horena in ciyaalaha ciyaalka noocaasa laga faa'iidaysto waxay tahay in dadkii yani basic educationka iyo waxyaabihi noocaasa ayna jirin oo dadku yani fursad ay wax ku bartaan ay waayeen fursad ay ku shaqeeyaan ay waayeen broblemo badanaa jiro oo waxyaabahaas abuuray laakiin waalidku haddii ilaa iyo xad ay ku daga- dadaalaan yani carruurteedu carruurtoodu halka ay jiraan iyo yani shaqada ay qabanayaan inay ogaadaan waan aaminsanaha arrintaasu inay yaraanayso maxamed muuse maxaa xal u noqon kara waalidkii tabar u waayo xakameynta carruurtiisa
horta waalidku xakamayn horta caruur ma ahanin maxamed qadarow in horta aan isla garanaan rabnaa dadkan dembiyada gelayo oo ciyaal weerada la leeyahay magac u bixintaa ciyaal weerar naqatay laakiin ciyaal horta ma ahanin Markaan ka fiirino- qanuunku yaqiinay ama qanuunka shareecada islaamka ama qaanuunkii dalka sideed iyo toban sano iyo ka badan waayo horta dhalinyaradan aniga qudhayda arkay wax yacni la iiga sheekaynayo ma ahanin waa sideed iyo toban jir iyo abaf marka horta waalidku xakamayn ay ka saaran oo inay waalidku xakameeyaan oy mas-uuliyad gooni u leeyihiin ma ahanin way ka gudbeen heer state waaye mas-uuliyaddan waxaa iskale xakamaynteeda maamulka gobolkaa iskale ama nidaamka guud ee dalka ka jira ayaa mas-uuliyaddaas iskale markaan soo qaadnana marka xakamayntooda ama qaabka lagu xakamayn karo wuxuu noqon karaa horta markii ay dhacdo caadiyan xaadifa markay dhacdo sida caadiga horta waxaa muhiima in la ogaado waxa sababay meesha ay ka timid waxaan maxay yihin horta oo ay maamulka gobolka manaadir iyo hay-adaha amniga oo booliiska ugu horreeya intay iskaashadaan horta ay ogaadaan waxaan maxay yihiin xataa laga gudbo ilaa heer xukuumadda la gaarsiiyo oo wasaaraddii amniga iyo wasaaraddii arrimaha gudaha ay qayb ka naqdaan oo layidhaa horta waxaan maxaa waaye ciyaal weero intay ka imaadeen markii la ogaada kadib si fudud ayaa lagu heli karaa daawadooda sababta oo tahay daawada waxaa lagu heli karaa haddii mar la ogaado maamulka gobolka banaadir tusaale wuxuu leeyahay guddoonka marka laga soo tago guddoomiye degmaa jiro guddoomiye ku-xigeen amniyaa jiro guddoomiye arrimo bulshaa jiro guddoomiye waaxidyaa jiro guddoomiye laameedyaa jiro ilaa heer waxaa jiro toban tiriya la dhaho oo toban qofood guddoomiye dhalinyaraa jiro guddoomiye haweenkaa jiro intaasoo idil waxay yaqaaniin dadkan dunuubta gelaya iyo meelaha ay ka yimideen iyo meelaha ay kala sugan yihiin isku xirnaantaas marka waxaa la rabaa haddii mar la ogaado waxaa sababay haddii ay leeyihiin in sidaan hore usoo sheegnaba ay ka dambeeyaan dad kaleentoo dana gaara leh haddii la ogaado dadkii danaha gaara lahaa kadib waxaa la heli karaa ilmahan meelaha ay joogaan xaafadaha dadkan ciyaal maahane waa dad wada qaangaaro dowladda laga rabaa inay xakamayso waalidka markaas waxaa laga kaashan karaa ilmahan ay dhaleen oo ka qayb qaadanayo ama dhalinyarada ka qayb qaadanaysa dunuubta in ay sheegaan meelaha ay ku sugan yihiin oo dhahaan waxaa laleeyahay wiilkaaga xalay saacaddaas ma joogiye ma joogin guriga ku kontarool lala soo xariir saacaddaas haddaad weysid saacadaha oo dimbiyada ay galaan oo kaleento waalidka waxyaabahaasaa laga kaashan karaa muhiimadda waxay tahay marka maamulka iyo hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga intaasba in yacni ay barnaamijkan fadhiisiyaan ogaadaanni meeshan waxa yacni cudurka meesha uu ka jiro haddii cudurka la ogaadana waxaan aaminsanahay kadib u dhaqaaqis bisay rabtaa wax fudud waaye sababtoo ah heerihii dowladda way dhisan yihiin wax hadda kadib la aas-aasayo ma ahnin ta labaad oon ku daraayo waxay tahay oo muhiim ah in xeer yacni la geeyo baarlamaanka sidii go-aan looga gaari lahaa dadka yani qaanuunkeena dalka wuxuu qabaa qaanuun amni la dhaho qaanuunka nabadgelyada guud qaanuunka nabadgelyada guud dadka yani rabshadaha iyo waxyaabahaas geysta ayaa loo isticmaalaa laakiin arrinkan arrin argentia waa waa deg deg wuxuu u baahan yahay qaanuun kaleento oo baarlamaanka in inta la geeyo arrinka wixii lagu xugmi lahaa la sameeyo dadkan dunuubtan gelayo si si fudud loogu soo afjaro wax annaga noo goonina maahnin waa wax international dunida dhamay ka dhacdaa hadda nairobidan aan joogo fifteenkii iyo sixteenkii wax naqaaqi kara ma jirin isla nuuca magaalada muqdisho ka jira ayayna ahayeen waxaa dhacday in loo sameeyey in xukuumaddii iyo caasimaddii dadkii madaxda ka ahaa maayarkii iyo governorkii laga wada fadhiistay xeerna laga soo saaray amni loo sameeyey oo gaar ah oo meel kasta iyo meeshay ku arkaanba yacni sharcigu u ogol yahay inay qabtaan oo kii ay doonaan ay dilaan kii kale ay xiraan maantana wax yacni looga nastay oo helay yacni laga helay amni fiicana lagu helay way dhammaadeen hadday jiraanna ma soo dhaqaaqi karaan sababtoo weli waxaa jiro sharcigii iyo iyo iyo tiimkii kooxdii shaqadaas qabanaysay oo loo diyaariyey aa weli dhisan marka madaxa ma qaadi karaan aniga marka waxay ila tahay in la helaa xeerkaas degdega ah oo laga fadhiistaa si yani go-aan degdega loo gaaro si si fudud loogu yani dabar gooyo oo ay u dhammaadaan ciyaal weero iyo cid walbaba oo amniga gobolka banaadir caqabad ku ah marka haddii aan taas la helinne waxay la tahay waxaan way sii daahayaan qaanuunka nabadgelyada oo kaleenta loo adeegsado markii la yidhaahdo waa waa arrinka wuu sii daahaa waalidiintii way taagnaanayaan waxay leeyihiin anaa dhalay waalidku dee waxa wuu dhalay oo canug ou dhalay ama wiilkii ou dhalay ma ma ka heri kariyo hay-adeena cadaaladdiina waa iska daciifnimaa ka jirto laakiin haddii xeerkan gaara la helo cid soo daba kacaysa ma jirto sidaasay ku dhammaanayaan waxaan siinayaa cali sheekh cali sheekh waxaa sheegtay degmada ku sugan tahay inay ka jiraan ciyaal weerada marka ka idinka ahaan maadaama aad tihiin aqoon-yahano wax bartay ma isku daydeen inaad dhinacaas iyo wacyigelin aad ka samaysaan si ma aragtay dadka xaafadda aad wada degan tihiin oo aad dariska tihiin aad uga bilowdaan waad mahadsan tahay maxamed qadar wacyigelinta waxaa la samayn karaa markii aad hesho dad ku dhagaysta ama qofka aad wacyigelinaysa waa inaad taqaanaa marka dad socda oo habeenkii soo baxa oo wejiyada u xiran oo aadan aqoonin qofka uu yahay saa u wacyigelisha aad ayay u dhib badan tahay marka la- wacyigelinta la sameynayana waxay u baahan tahay in la kulmo lays arko dadka isku imaadaan wax loo sheego cali adigoonan maaragtay ka warqabin cidda uu yahay haddana haddii aad samaysa bal ka waran xaafadaha si guud haddii laysugu kaashto dhanka dadka maaragtay waxbartee ku sugan in xaafad kasta oo ay degan yihiin ay wacyigelin ka sameeyaan iyagoo markaa qof kasta uu u maraayo dariskiisa way wanaagsan tahay in loo maro deriska oo liskagana warhaayo oo la wareysto deriskaaga cunugiisa amba cunuga guriga kugula nool waxa uu ku sugan yahay waxa uu qabto haddii wax ka qaldan yihiin inaad wax u sheegto waa miso waa shay aad u wanaagsan marka waxaan aniga ku baaqi lahaa dhallinyarada wax baratay ee ku nool gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka oo idil kuwooda aqoon-yahanada ah inay intay iskaashadaan isku xirmaan waxgelin u sameeyaan dhallinyarada ileen dhallinyarada waxaa foodeynaysaanba ciyaalkan gaangiska noqday maahan ciyaal meel kale ka imaaday degmooyinka ayay ku nool yihiin haddii aniga waxay la tahay la badin lahaa wacyigelintaas amba la sameeyo in badan in ay ka qayb qaadanayso dabargoynta ciyaalweerada waxaa laga yaabaa qaarkood kuwa yaryar labaa u kala qaadayna ciyaalweerada kuwa waaweyn horaa uga hadlay walaalkay maxamed muuse waa in qaanuunka la tiigsadaa oo baarlamaanka la horgeeyaa sida qaanuun looga soo saaro go-aan looga soo qaato kuwa yaryar ee lamara habaabiyo isleeyahay waa yaryar yihiin oo waa kuwa lasoo xaabada lagu shido lasoo horka lasoo hordirsado sida looga qaban lahaa intay mari lahaayeen waddada ee mareen kuwa gaangiska waaweynka ah marka aniga waxaan qabaa in dhallinyarada degmooyinka oo idil degmo kasto dhallinyarada wax baratay inay isku xirmaan kulamo yeeshtaan maamulka iyo iyaga iska warqabaan ay wacyigelin sameeyaan xataa isbuucii mar inta laiskugu imaado bal maxaa siyaasee wax yeelnaa in lasdo laiska warqabo war- xaafadaadii see waayo xaaladeeda laiswareysto maxay aheeto qofkii wacyigelin u baahan oo guud ahaan wacyigelin guud loo sameeyo bulshada ileen bulshada wacyigelin kama dhammaato maxaa yeelay way iskaga baahan tahay wax sheeg qofka biniaadanka ugu baahan yahay marka aniga waxay la tahay oo waxaan qabaa wacyigelinta in la suubiyo loogana baahan yahay dhallinyarada kuwooda waxbaratay aqoon-yahanada ah doodiyo allayleh kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radio himilo toddobaad dhammaad kasta abbaara shanta galabnimo doodiyo allayleh dhabuutaadi leedahay waa hadal daawayno aniga way deeqay
radio himilo boqollabadhibcshan magartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa oo aan ku eegeyno sidee bulshada qeyb uga noqon kartaa xakamaynta rabshadaha rayidka sida ciyaal weerada markan waxaan rabaa inaan siiyo cabdiraxmaan sidee aqoon-yahanada waxbartay ee ku nool xaafadaha ay ka jiraan ciyaal weerada kaalin uga geysan karaan dhinaca wacyigelinta okay maxaa qadar waa mahadsan tahay kulli waa bulshadu ay ka qaab- qayb qaadan karaan yani qaybaha u samaysan inay wacyigelin sameeyaan laakiin waxay ku xiran tahay hadba bulshadu siday isu fahmaan maxaa yeelay waxaa dhici kara inuu shaki kale iyo tuun maxaan ku dhahaa ku saabsan maxay in dadkaanu oo wacyigelinta sameyna haddana ay abuurmaan maxaa yeelay waxaad ka warqabtaa yani waxaa jira eh, dowladda iyo qolyo kale oo kasoo horjeedaan oo maxaan ku dhahaa dagaal oo ka dhexeeyo waxaa dhici karta magacan ciyaal weeraha dadka loo sameeyey in jiha uu ka socdaa dhici karta tusaale marka maadaama jihada uu ka socday aad anta ku tahay adigaan wacyigelinta wada in caqabad kale oo amni oo kaloo dheeraada ay timaadaa dhici karta oo la yidhaahdo qofkaani wacyigelinta wadaahi waa qof nuuxe ah sidoo kale haddana yacni amnigaaga ciddii damaanad qaadaysana aadan haynin markaas qofkan yaa usoo diray shaqadan maxaan ku dhaha wacyigelinta ah qofka asigoo isxilqaamay in dad kale ay u arkaan ay ka fiiriyaan angalka ah dadkan wacyigelinta samaynaya waa dad ama dowladda u shaqaynayo ama shabaab u shaqaynayo marka waxay u baahan tahay kulley hadba yani sida la iskugu kalsoonaan karo iyo dadkii shaqadaas qaba lahay shaqadaas inay qabtaan say ugu kalsoonaan lahaayeen marka waa arrin fiican laakiin aaday u wanaagsan tahay waa soo dhaweynaa waa waxyaabaha kaliya ee maxaan ku dhahaa looga hortegi karo bini aadamkuna sidiisa dagaal waxba kuma lahan wuxuu wax ku leeyahay war walaalow sidaani yani nooma habboona sidaani nama qusayso dhibaatay noo keenaysaa sidaan iyo sidaana noo wanaagsan in wax la iskugu sheego laakiin haddii la yidhaahdo tiimkan ciyaal weerada la magac bahay uun mar uun mar walbaba yani dagaal ha lagu qaado cid walbaba oo lagu tuumaha lasoo xiro dacadees noocaasa wax lagu raadiyo waxna way sii fogey kartaa inay wax saxdana way dhici kartaa laakiin waa arrin aniga waxaan aaminsanahay aan lagu degdegi karin noocan wacyigelintaahi laakiin waa arrin wanaagsan wacyigelinta in la sameeyo maxamed muuse maxaa da'yar badan ku kalifa inay ciyaal weerada ku biraan maxamed qadarow waxyaaba badan ayaa sababi kara in ciyaal weerada ku biiraan waxaa dhici karto inay sababtay waxyaabahan la dhaho daraagiska way sababi kartaa waxaa kaloo sababi karo dhallinyaradan camal inay waayeen dhallinyarada waxaa laga yaabaa inay u badan yihiin dhallinyaradii secondarygii ka baxday haddii secondarygii ka baxeenna inay awoodi waayeen waalidkina ay jihey waayeen ay tuujihiin saxa u sameyn waayeen waxbarasho lagu jihey waayey shaqo camal lagu jiheeye la waayey waa sabab kaleeto idna keeni karto in yani lagu biiro amnidaradan iyo waxyaabahan ciyaalku ay ku biiraan dhallinyaradan ay ka faa'iidaystaan waxaa kaloo sababi karo in yani ay ka abuurmeen dana isdiidan oo sida hadda aan horey usoo sheegnay nidaamkii markii doorashadii dib u dhaceedii ay yimiday oo ay dhacday in ciidamadii dowladdii kalajab uu ku yimaado inay meeshaas fursad ka heleenna way dhici kartaa waxaa kaloo dhici karto in ay jiraan waxyaabo kaleento daafic aanan ogeynin oo saa hore u sheegaba u baahan in la baaro dad ku shaqaysanayo oo waxaan wax la abuuray ay yihiin sida caadiyanba international dunida uga dhacdo wadamo badan loo abuuray noocaanoo kaleento oo la doonayo ama ha lagala haado dana oo dhaqaale oo dad yani doonaya dana dhaqaale inay ka sameeyaan kooxa doonayo dana siyaasadeed inay ku gaaraan kooxa doonayo amni darro iyo waxyaabahaas ka rabaan yani oo in yani ay sumcaddii ama mujtamacii ama magaaladaas ay damage inay u geystaan ay rabaan amnigeeda waxyaabo badan ayaa sababi karo ayaan isleeyahay bilaabashada ama curashada kooxdan ciyaal weerada loogu yeero waana taan horay u sheegay yani markii la ogaado oo research laga sameeyo dabadeed xalka si fud ayaa lagu heli karaa laakiin iyadoon research la samaynin oo la ogaanin waxa sababay ciyaal weero ama sababka ay u bilowdeen yani si kastoo maanta heedaha amniga booliiska iyo maamulka degmada u baxaan habeen koox loo soo xiro lasoo aro uriyo midiyo iyo waxyaabo badan tooreeyo iyo hob iyo waxyaaba lasoo aruuriyo all that wax micnaaha gooniya ma sameynaya waxaas waxay noqonayaan un kaliya in nidaamkiina efforts badan oo bixinayo haddana guul ayna imaanaynin sababtoo maba ogaan karaanba meeshaan waxaa sababayo ruutska haddaadna ogaanin ma dhamaystiri kartid shaqadaadu ma guulaysan karto laakiin markaad xididka aad jartid ama aad ogaatid xididka aan meesha uu yani waraabka keenayo oo biyaha oo ka qaadanayo oo karo mar walba kasoo duxayo ka qoyayo markaad ogaatid hawsha waa waa waxaan isleeyahay waa waa waa la qaban karaa waana la xalli karaa xal waa la gaari karaa waaro cabdiraxmaan dabcan waxaad ka warantaa maxaa la isdhihi karaa way tahay dunta iyo ujeedada isku xiraysa ciyaal weerada oo ay ka midaysan yihiin xaqadar waa mahadsan tahay kulley ujeedadu waa in maxaan ku dhahaa abnidaradaas laga shaqeeyo isku xirkuna kulley waa gacmaha yani daaha ka gadaal jira oo maxaan ku dhahaa aan la garan karin marka kulley waa ciday tahayba ilaah baa garanaya laakiin ciyaalkan hadda kulley amnidarada ka shaqeeya bis keliya uun inaynaan ahayn waxa caqabadan amnidarada ka shaqeynaya waa la dareemi karaa waa tiim abaabulan qorshe ay u abaabulan yihiinna kulley waa dana gaarahoo shaksiyaad ay leeyihiin sidaasaan aaminsanahay laakiin waxaa ku filan arrintaas inay dhammaato in maxaan ku dhahaa nusuustii loo dejiyey oo midii samaawga ahayd iyo tii wadciga ahayd intaba lagu dhaqangeliyo waa waxa kaliya soo afjiri kara aniga taasaan aaminsanahay ka aragti ahaan maxaa yeelay yani haddii sifooyinka noocan oo kale ama tilmaamahan ay yimaadaan siyaabaha loola dhaqmaayo markuu ilaahay uu ka hadlaayo wuxuu leeyahay suuradda afaraad ee maxaanku dhahaa suuratu maa'ida aayadda soddon iyo labaad wuxuu ilaahay tilmaamayaa ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويسلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن ينفوا مركا يعني فساد كنوع عاني عقابتيسا واي تالا مركا عد والبو لغو قبطة دي عقابتها إلا هذا هي لمرسيو وحنا من سنة يعني اسكو حركو وأو يرادونا من سيجرا يوحين بدن مركا أنا قلفت أنه كسومالي أهان وحايم مقطة إن محاكو دا حركي allah subxaana wa tacaala uu noo dejiriyey iyo kuwii annagu aan ku heshiinay intaba inaan fulino inay nagu adag tahay oo maxaanku dhahaa heshiis kaloo bulsho aan micna aanan samaynin dhibaatada inuu kasii qayb qaato heshiiskaasi maahane aanan wax kaloo micna aanan samaynin bis kaliya inaan xeerarka aan u xagaldaacinayno marka waxay ila tahay kulley waxay iskula xiran yihiin waa inaynan ogeyn dhibaatooyinka ay geysanayaan waxa ka dhalan kara oo ciqaab ah inaanan lagu fulihaynin tiim soo abaabulay oo ka dambeeya ayaga ciday doonaan ha noqotee ay jiraan marba marka ka dambeysana waxaan dareemaynaa inay sii xoogeysanayaan maxaa yeelay inay sii xoogeystaan yani waxaa fududaynaayo in dembiga ay ayagu gelayaan aan cidna ku qaadayn marka kulley waa arrin musiiba ah soomaaliya khaasatan yani degmooyinka qaar u gaar ah arrintaas mucjisada waxaan leeyahay allah subxaana wa tacaala haka dul qaado ummadaha yacni ay ku hayaan waa arrin laakiin ka hortageeda in la sameeyo ay fududahay laakiin annagu ka soomaali ahaan aanu kaanan u jeedin ama aan u jeedne yacni aanu kaanan rabin inaan ka hortagno oo yacni halkeeda ku ekayno marka waxaan leeyahay kulley inta ku dhiban ilaahay ha u yasiro arrintaasina kulley yoman ma maalin unbay soo afjarmi doontaa laakiin fursad waxaa jirta hadda yani ku jirto fursadaasi yani waktiyo dhow inay soo afjarto ilaahay ha qadiro ma isleedihiin wacyigelinta dhinaca masaajidda iyo iskuullada waa loo baahan yahay si fikrad ahaan looga adkaado arrintan maxamed muuse ayaan siinaya
mar walbaba horta wacyigelintu waa muhiim insaanka ama bini aadamkuna wax u sheegidda waa muhiim ayay u tahay wax u sheegidda ayuuna wax ku qaataa sababtoo ah caqli iyo qalbi iyo wax kasta ayuu leeyahay haddii wax loo sheegana mar walbaba isbedel waa ku imaanaya mar walbaba in lagu celceliyo oo la wacyigeliyo waa arrin very important oo ah dhallinyaradaas laakiin aniga waxaan isleeyahay tan masaajidda iyo dadka goobaha waxbarashada waxaa ka muhiimsan wacyigelintaas in horta oo yimaado nidaam ama xeer ama ay diyaar u noqdaan maamulkii hay-adihii amnigii iyo maamulkii gobolkii arrintan sida looga hortegi lahaa aynan sameeyaan baaris oo ay ogaadaan waxaa sababay waxaan meesha ay ka yimideen iyo waxyaabaha danaha laga leeyahay markay ogaadaan dabadeedna laga hadlo oo haddii maamulka iyo hay-ada amnigu ay ka hadlaan oo fariimo ay dhiibaan kadib iskuulaadka iyo masaajidda culimada dadka social illetiska oo degmooyinkaas degan oo ay fariinta u dhiibaan kadibna ay yani la hadlaan dhalinyaradii iyo deegaanka intaba ay la hadlaan laakiinse haddii la yidhaahdo masaajidii culimadii iyo ha loo daayo eedii waxbarashada dadkaan hala hadlaan waxba ma ma maqlayaan sababtu maxay tahay dadkaan heer waxay gaareen qofka nafsadiisii hantidiisii xorriyadiisii intaasba oo waayo meeshaas markay gaartana waxaas waxaa wax ka qaban kara nidaam jiro oo oo xeerar leh oo dadkaas awood iyo xeer intaba u adeegsanayo xeerka micnaha in hal maalin awood lagu wada qabanayo ma aha nin laakiin waa in iclaanaa la samaynaa xeeraa lasoo saaraa waa laga hadla iclaanaa la samaynaa markii iclaanaadkaas lasoo saaro dabadeed culimada iyo goobihii waxbarashadii iyo dadkii mujtamacii odayaashii dhaqankii deegaanku waxay awood u leeyihiin qof walba inuu taxadiro waalidku inuu soo xereysto inuu wacyigelinta asagu iskiis u bilaabo uu yidhaha khataraa soo socoto iyagu nafsadooda ay u baqaan waalidkooda ay dhegeystaan dadka deegaanka ay maqlaan aa imaanaysa markii maamulka uu soo saaro go-aamo iyo waxa jiro uu ogaado oo uu ka dhawaajiwiraa sababaha iyo waxyaabahaasaa jiro waanan dabarjari doonaa waana ka daba tegaynaa markuu dhaho waxaa imaanayso cabsi kaliya dadku wax u sheegis kaliya insaankan nidaam dowle iyo xukun maba loo sameeyan ba haddii aan cabsi wax lagu qabanin marka cabsida waa muhiim inuu maamulku hadlo uu qorshooyinkaa sameeyo sababiyadii kala duwanaa ee sababa nimankaana la ogaado kadibna qaabkii loo dabargoyn lahaa laga shaqeeyo cali sheikhan siina cali sheikh haye waa maasan tahay qabraw su-aasha ay weydiisa haddii aan usoo noqdo marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay in ay jirto isku xirnaansho ah maamulka guud bedda labaad maamulka degmada iyo laamaha amnigeeda waxaa kaloo loo baahan yahay maamulka degmada inuu wacyigelinta kow isaga soo bilaabo wuxuu kusoo bilaabi karaa degmada waxay leedahay laan waax tabeelle marka las- laga soo bilaabo barnaamijkaas marka lasoo qabto heer waxay gaarsiintaa degmada tobanka guryo isku xigtaba in uu gudoomiye yar ay leedahay marka haddii qof walba shaqadaadii kasoo bax la dhaho oo shaqadiisa uu qabsado wacyigelinta masaajidada iyo waxbarashada markaas ay yar hayaagin kartaa laakiin haddii aysan jirin sh- wada shaqayn ka dhexaysa waaxihii laamihii iyo tabeelayaashii midda masaajidka iyo waxbarashada iskuul iyo iskuulaadka lama dhihi karo ay bilaabanaysaa maxaa yeelay masaajidkii wuxuu ka tirsan yahay xaafad xaafaddaas waaxay ka tirsan tahay waaxdaas tabeel ay leedahay marka haddii ninkii gudoomiyaha ka ahay waaxdaas uu shaqadiisa gab uu shaqaynaynin oo isku xiran bulshada isku xiraynin oo wacyigelinta qayb ka ahayn oo barnaamijka oo macnaha oo- oo- oo- oo- oo- oo la wadin farka soomaalina hore waxa u dhahda far keligeed foolma noqda mideeda kaleeto siduu walaalkii maxamed muuse sheegay marka ugu horeysa waxaa waxay qaban karaan masaajida iyo madaarista marka laga soo saaro sharci la ogaado sentarka ay kasoo askumeen dagaalka gangaangiska ah cabdiraxmaan dhinacaaga iyo waxaad eh, maaragtay ku talinayso khadar waa mahadsan tahay aniga waxaan ku talin lahaa yani qolaha hay-adaha ammaanka inay gacan qaad ay sameeyaan oo gacan qaadaan aniga waxay ila tahay yani wacyigelin iyo dadkan in la wacdiyo in la waaniyo wax loo sheego way soo dhaaftay maxaa yeele dadkan yani waa dad waaweyn wax garta wax fahmi kara niyeystayna yani in falalkan dadka kuwa ammaanka ay sameeyaan saas darteed marka aniga waxaan qabaa hay-adaha ammaanku gacan qaad ha sameeyaano ka hortag ha sameeyaano sharciyan way bannaan tahay in waxyaabaha faralka lidka ku ah ammaanka ee maxaan ku dhahaa si caadiya loo abaaburay loo qorsheeyey ficil ahaan iyadoo loo samaynayo la arkaayo in yacni si walboo lagu jooji karo lagu joojiyo macnaha marka in waana lagu joojiyo way dhaaftay bal waxaaba la arkay dadka qaar waana soo jeediyey in inta lasoo koolgareeyo ama loo imaado la handadayaa la arkay marka aniga waxaan aaminsanaha arrintaani waxay u baahan tahay hay-adaha ammaanku inay awood isku yeelaan awoodooda ammaan ay isticmaalaan iyo tan ciidan intaba maxaan ku dhahaa la dejiyo deegaanadaas problemka uu ka jiro hay-adihii sirdoonka iyo degaan laga soo warbixiyo lasoo xoraamiyo maxaan ku yidhaahdaa dadka waxaan ka dambeeya oo shaqadan qabanaya oo loo qabta ayaga hadday dhacdo in lasoo ogaadana markaas yani gacanta loola tago soomaaliduna sidoodaba waxay xeshoodaan ilaa iyo xad intaad ka aragteenba ficilka ay samaynayaan cidda uga jawaabta marka anigu dagaal hala qaado ma la dhahayo ma dhahayo laakiin hay-adaha ammaanka waxay xaq u leeyihiin oo sharcigu yacan- maxaan ku yidhaha uu xaq u siinaa inay waxyaabaha lidka ku ah ammaanka ay ka hortagaan hay-adaha ammaanku waxaan qabaa wacdi iyo muxaadaro mala joogo ha dhaqaaqeen hana sameeyaan yacni siday uga hortegi lahaayeen dadkan ammaanka lidka ku ah guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kaswadaag oo aan toddobaadkan ku eegnay sidee bulshadu qayb uga noqon kartaa xakamaynta rabshadaha rayidka sida ciyaal weerada waxaa nagala qayb galay maxamed muuse macalin cali sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan ibraahim oo ah dhallinyaro aqoon-yahano ah intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xiga sidaas iyo ammaano allah maydkaaduwaydkiyo waran daaraageeni cadaawa ku beersada darsiyo xigaalo weedha haddaynan isdaynayn miyuura